asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsidyaal hamiinfa ilaha ka dhawaada warka hamiignama idaacadda warsana qodobaduna siinkaha inuunamaadan warka hamiignamaysingna ka dheegi doontaan weliba ku mid aha madawiinaga dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya oo sideed geeriatan kunagay magaalada baydhabo ee harunta kumeel jeerka maamulka koonfur galbeed soomaaliya xisbiga sheekh shariif ousa dacwad ku gudbiyey xukuumadda soomaaliya ciidamo dagaal kulwareeg iyo xarumaha maamulka degmada jalalaksi haaladka asnaanla ayaa ka jirta jalalaksi iyo binaanbahyo iyona meelasay ku socdana wasiirka amniga jubbaland ousa maxkamadda la horjeeyey doon iyo shaqaaladii saarnay iyo iyona kuwaay xeebta puntland qodobada aalamka warkahamiinamika dheegaysan waliba ku mid ahaa gadoomiyaha baarlamaanka masar ous isbarbardhigiye hitler iyo madawiine siisi
warsan media network waxay idiin soo tegisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
asliinah galaayta taariikhda weliba ka eedinta litibili tumanaad lama kuntumi sagaal haanas weliba haayana warkiyo kooban haddana ha ka dhowaada usigiyo fidsana madawiinaha dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigaran iyo weliba wasiirariidhan kunagday magaalada baydhabo ee arunta kumeel diirka maamulka koonfur galbeed soomaaliya hoyloosa ka magnaay magaalada muqdisho caasimad dalka soomaaliya meerasayna usa shirar shil duwan iyo arrimo kale baa ka qaadayay shukri ismaaciil axmed iyo nin faahfaahiyaas kureed markii madaweynaaga koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigareen magaalada muqdisho muddo lama maalmood een ku qayb gali shirka madanle iskaaladowka soomaaliya kaasoo lanku ka hadlaya arrimiyo ku hayeen abaaro dalka ku jira biyaraanta walasaarowka dalka amniga iyo dhaqaalo madaweynaaga koonfur galbeed iyo markii reedanka nagadi magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka koonfur galbeed wayba la hadlay saxaafadda us-ona ku warbi walyaabogay shirkaadla seedana usii weebdishay ee quseeya deegaanada koonfur galbeed soomaaliya annaga si gooni ah waxaa brioritiga annaga koowaad noo ahaa amniga oo aada og tihiin deegaanada koonfur galbeed inay ku habsadeen shabaab arise caalami ah ooy ummadda dhibaataysay gidaadkii kala goysay isu socodkii xayirtay maxay ahayday adeegyadii bulshadii la waayey dadkii ay awoodi waayeen inay beerahooda tacabadaan xoolahooda dhaqdaan adduunyadooda ay samaystaan marka si goonihaan uga hadalnay runtii aadaana loo bogaadiyey waxaana rajaynaynaa tallaabooyinka aan codsannay isla markiiba dowladihii amniga ka kaalmaynaya soomaaliya si rasmihay nooga soo jawaabeen inay gacan naga siin doonaan insha allahu saddexda gobolbo howlgallo muhiima ee laga fulin doono ciidamadana la dhammaystiri doono ballanqaadkii isla markiiba waana looga soo jawaabay shirkii markii uu dhammaadayba shirkaas muhiimka ummadda soomaaliyeed muhiimka u ah annagana reer koonfur galbeed ahaan muhiim noo ah yaan ka qayb galnay si guula oo sharafa oo qurux badan uu kusoo dhammaaday madaweynaaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo intiisu ka sugunayay magaalada muqdisho wayba kulamo goonogoonee la qaaday dowladowgii caalamka ee ku qayb galan shirka usoona kula hadlay arrimo koonfur galbeed saasoo kalena usu kocodsadi anti lagu taageeraa adeegyada horumarineed ee ambaahan deegaanada koonfur galbeed wayba saasoo kale madaweynaaha usu sheegay inta shirka switzerland ka dhawaaye howlgallada ku dareerana gobolka shabeellada hoose si goonigoona ah ayaa waxaan u aragnay dowladihii ka soo qayb galay wafdi ballaaran oo dowladda qatar ka socdo oo uu ku jiro la taliyaha ra-iisul wasaaraha iyo dad ganacsato ah oo investmenta ku suubinaya soomaaliya ay ku jiraan shir gooni a la galnay oo aan si guud ugala hadalnay mashaariic la rabo in laga fuliyo koonfur galbeed ayagana aadaan isugu fahamnay waxaan kaloo gooni-goono oo la kulannay safiiradii meesha yimid oo dhan uu ugu horreeyo srg safiirka qaramada midoobay james wong oo aan si gooni asagana aan uga wada hadalnay horumarka iyo howlgallada iyo dadaalada ka socda koonfur galbeed aada u bogaadiyey safiiradiina si goonihaan u aragnay shirki saasuu noogu soo dhammaaday waxaan rajaynaynaa insha allahu wixii aan baahiyo ah oon qabnay in wixii la fuliyey mahana wixii kalena la fulin doono waxaa aada loo soo dhoweeyey oo aada loo taageeray oo la rabaa in la dhammaystiro howlgallada ka socda gobolka shabeellada hoose oo maanta maraayo degmada owdheegle ilaa iyo baraawana in la gaarsiiyo la rabo shabeellada hoose hadduu ilaahay yaraha in lasu furo oo shabaabka laga nadiifiyo la rabo iyo qorshihii kaleo stabilisationka oo ummadda lagu dabwaday deegaanadaas la xoreeyo aadaa loo bogaadiyey in la laba jibaaro oo shaqadaas ay sii socotana meeshaa laga sheegay waa la ballan qaaday runtii shirkaas shir muhiim ahoo ummadda dhan muhiim u ahaa gaar ahaan annaga reer koonfur galbeed muhiim noo ah kowdii bilan oktoobar ilaa lamadii iyo magaalada muqdisho wayba kudhiyay shir caalami e oyaho ku qayb galana madaxdan ka sarayta dowladda federaalk soomaaliya haana ku mid ee madaxda dowlad goboleedyada dalka wakiilo ku dareeran hay-ado caalami e iyo inku badan qonton dowladood haana soo sameeyeen ballanqaadi ka eedangantiyo hormaryayan dalka soomaaliya iyadan mahadsantay shugri xisbiga sheekh shariif owsa daacwad ku gudbi xukuumadda federaalka soomaaliya cabdinaasir axmed mayow iyo nin faahfaahiye xisbigiis hogaamiyow madawiinagii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ee himilo qaran yamar dhow sheegay ini dacwad ku dhan eh xukuumadda soomaaliya un gudbiyeen maxkamadda sare ee dalka senator ilyaas cali xasan oo ku tirsan madaxda xisbigiya sheegay ini dacwadaas iyo la xiriirta xayiraaddii dowladda soomaaliya iyo diidmadii madawiinagii hore ee soomaaliya xiliusi ku wajahanayay magaalada kismaayiil labaatii lamadii bili setembar ee sanad kun lamaada kuntumi sagaalka is oo akhriyay war-saxaafadeedta kubaya xisbiga ximilo qaranyaa sheegay in si sharciga un waafaqsanayn lana dhagami madawiinagii hore soomaaliya isla markaasayna xisbiga ximilo qaran isu go'aansaday in sharciga la tiigsadaan laanto fulinta oo markaas biidi sidaad la socotaan labalabaatanki bishii setembar sidaad la socotaan labalabaatanki bishii setembar laba kun iyo sagaal iyo tobanka wafdi ka tirsan xisbiga himilo qaran oo uu hogaaminayay madaxweynihii hore shariif sheekh axmed xildhibaano uu ka mid yahay guddoomiyaha xisbiga xildhibaan suleybaan maxamuud xaashi iyo xubno kaleed oo ka tirsan mas-uuliyiinta xisbiga ayaa isfur istaag aan sharciga waafaqsaneyn lagu sameeyey diyaarad ay u raaci lahaayeen magaalada kismaayo haddaba iyadoo laga duulaayo ilaalinta karaamada uu leeyahay muwaadinka soomaaliyeed dhowrista saraynta sharciga dalkeena u yaalla xurmada muwaadiniinta xurmada ay mudan yihiin madaxdii dalkan xiliyo adag soo hogaamisay oo waxa uu xisbiga himilo qaran go-aansaday in uu sharciga la tiigsado laanta fulinta oo bixisay amarkii is-hor istaaga ahaa lagu sameeyey wafdigii uu hogaaminayay madaxweyne shariif sheekh axmed oo safar shaqa a ugu socdeen caasimadda kumeel gaarka ah gobolka maamul goboleedka jubbaland kismaayo arrintaas oo aan u aragno xumasho shuruucda dalkeena u yaalo gaar ahaan qodobada hoos qodobka tobanaad oo ka hadlaya karaamada aadanaha qodobka koob iyo labaatanaad oo ka hadlaya xurriyadda isu socodka iyo tegitaanka qodobka soddon iyo saddexaad oo ka hadlaya go-aanada maamulka qodobka toddobaatanaad oo ka hadlaya xasaanada xildhibaanada iyadan mahadsan cabdinaasir faahfaahin dheeraad ayaa ku baahaytay dagaalan dhexe ciidamada Djibouti ee AMISOM iyo ciidamada maamulka degmada Jalaxi kaas oo sigeega ka dhigay gudo degmadaasi walibana la sheegay in ciidamada Djibouti iyo lagu wareegeen dhammaan xarumaha maamulka dagaalka ayaa ka dambeeyay kadib markii maamulka degmada Jalaxi iyo diidan in hawada la kasaara waana lidamiye xarunta shirkadda hormuud ee degmadaasi taasoon iyo hiraab walba lidamiye jiri kadibna iyo howlo miina baaris ee ciidamada Djibouti ee samay jiraan wararka hadaan oo deeraha iyo waliba ay sheegaan in ciidamada Djibouti ee AMISOM iyo gabi ahaanba lagu wareegana xarumaha iyo ka shaqeeyana maamulka degmada Jalaxi isla markaasna ciidamadii maamulka deegaanka magaalada Lankusaari wariyaal ka sugan oo gobolka Hiiraan iyo waliba ay sheegayana intee hadda rasaasi suruntii isla markaasna gabi ahaanba xarumaha maamulka degmada Jalaxi iyo ku sugan yihiin ciidamada Djibouti ee Bahato wiliilan ogayna khasaaraha ka dhaladi dagaalka dhexmariya lamada dhinaba xaalada degmada jalaagsi iyo gobolka hiiraan iyo haddii tatoo degan walibana dagaalkan weli inka hadalna mas-uuliyiinta maamulka degmada jalaagsi iyo saraakiil ciidamada jabuuti ee howlgalka amisom waana ku suganyeen gobolka hiiraan waliba surme iyo duulimaadka magaalada beledweyne sababtoo ah hille roobab iyo arimo kaleba jiraan bashiir cabdulaahi sumaan weriyaha idaacadda warsana gobolka hiiraan iyo deegaanadii bank waramow iyo warkaasay miidhaaniin ku diri dowladmaadyadii ka soo degi jiray iyo kuwii ka duuli jiray garoonka diyaaradaha goosqaliifan galada beledweyne ayaa xadkaabtu ku yimid kadib markii xali rood mahiigaana uu ka daa'ir galada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyo deegaanada ku teesan xubna ka tirsan howlwadeenada garoonka diyaaradaha goosqaliifan galada beledweyne ayaa waxa ay sheegeen in gebi ahaanba uu hakad ku yimid adeegyadii garoonka diyaaradaha qaybta ranweyga ee diyaaradaha ku ordaan ay biyo dhex fadhiisteen kuwa uu kasoo rogbaday buuraha ku hareersan garoonka diyaaradaha goosqaliifan magaalada beledweyne sidoo kale qaar ka mid ah shirkadaha duulimaadyada magaalada beledweyne ayaa waxa ay sheegeen in maanta iyo maalmaha soo socda laga yaabo in aysan garoonka ka degin diyaaradaha rakaabka qaada marka laga reebo kuwa qumaatiga u kaca ee helikobteriska oo ay isticmaalaan inta badan ciidamada nabad ilaalinta midooda afrika iyo mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya roobka ka da-ay magaalada beledweyne ayaa saameyn waxuu ku yeeshay garoonka diyaaradaha waskhaliifa magaalada beledweyne iyadoo ilaayo haatan aysan jirin cid ku howlan dib u dictirka tan laga soo tago in ballanqaadi loo sameeyo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo sanadkii labada kun sideed iyo tobankii yimid magaalada beledweyne kadib markii webiga shabeelle uu ku fatahay magaalada ayaa sheegay in dib u dictir lagu samayn doono garoonka diyaaradaha magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan wadooyinkeeda qaar ayaa waxaa fadhiya biyo aad u fara badan iyadoo mas-uuliyiinta maamulka aysan jirin cid wax ka qabatay meelaha biyaha ay fariistaan webiga shabeelle ee dhexmara magaalada beledweyne ayaa xili robaadka marka la gaaro waxa uu sameeyaa fataxaad mana jirto meelaha uu fataxaada ka sameeya webiga shabeelle cid ilaa haatan dictir ku samaysay ciidan mahadsanyo bashiir cabdulaahi samaana waa geega weliba maxkamadda gobolka banaadir ee la horjeeyaya wasiirka amniga maamulka jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuure janan kaasowsi dowladda soomaaliya iyo garoonka diyaarado eedan adda ee magaalada muqdisho ka hirtii soddonkii kowtii bili agoose sanadkan labada kun toban sagaalka eedaysan ee cabdirashiid xasan cabdinuure janan iyo weliba maxkamadda geega lilisheen iyo buulle aadan maxamed oo ahaaye taliyihii ciidamada kuhoolgala jiriyey doolow iyo beletha welibana mas-uuliyiintan lanhaysadee eedayma la hariir xadguduba dhinaga bini'aadamnimada iyo kadhiya degmada doolow ee gobolka gedaab haragga dowladda soomaaliya enjesti wasiirka amniga maamulka jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuure janan iyo weliba horayanka dhalada iyo binaanbahyo iyo dhigaan shacabkaasona lahan ku horjeediye haragga cabdirashiid janan welibana hay-adaha amniga soomaaliya ee sheegan antiye cadaaladda dhimar sii doona maamulka puntland iyo baadagoob weliba uusan ka jira doon kalluumaysi iyo shaqaalo saaranayo oo inasku jiraan soomaaliyo ajaanib maanasan iyo lakuwaaye muddo ku dhow toddobaad heebo gobolka beriya maamulkaasi iyo puntland duuntung iyo kabati heebaha magaalada bareeda islamarkaasna iyo saaranaayana todob qof oo shan kumida iyo ahaayana soomaali meele side kale lama kumida iyo andhaladeenna dalka kenya iyo lanusandhaladii kuwa kumida dalalka carabeeda wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee puntland faarax mahmuud awaash iyo sheegay intii doontase iyo lahaayana ganacsada reer puntland ee waana kubati heeba gobolka bari ee kasii jeedii dekeda magaalada magaalada mukalla ee dalka yemen aabbahaa toodhawa ay doontiiyo shaqaalow isaaranay tan iyo soddonkii bili sebtembar ee sanadka lamada kun iyo toban sagaalka welibanuuse sheegay in ilaa iyo hadda lanhayna walkadhii iyo meeliyo kadambooyanba la hariiriyeen ciidamada howlgalka midowda yurub ee kusugan heebaha soomaaliya balse weli wal jawaabe dhanka halna dhugunsadayaal weli welibaa ka gudi jirnaa warkiiha mignum oo sinsiinkoya idaacadda warsana gadoomiyaha baarlamaanka masar iyo xaalad ka abuuriya online-ka kadib markii uuse ammaan shal duldhigiya mashruucyadii horumarineed ee uusoo fuliyaaye shalay taliyaagiya adlof hitler ali abdel al iyo hadalkan sheegi usoona difaacay qorshiyaalka horumarineed ee madawiynigii dalka masar abdel fatah ali sisi hitler khaladaad iyo lahaaya balse weliba uusa sahlay in xukunshay usa kabaha berigii iyo galbeed welibaanuuse aas-aasay kaabayaal dhaqaale oo adag iyo ariya ali abdel masar abdel al iyo sheegay intii hadalkaasay usa ka sheegay baarlamaanka si khalad kalen fasira boqolaal qof iyo toddobaadyadii nkadi dambeeyen xabsiga la taxaabi kadib binaanbahaya lahanku horjeediya musuq maasuqa dowladda iyo militariga dalkaasay dalka masar iyo weliba sanadii kadi damboytee ka jiraya dhaqaalo xumo iyo walku badan boqolkiiba soddon tirada dadka ku nool dalkaasay iyo faqiirhaayana sida laha ku-xigidiya website-ka middle east a guddoomiyaha iyo hildhibaanada ka sheegay intii aamusna haldaqiga usa dhaka taageera dadaalada madawiinaga khudbadiis iyo weliba usa kacamaanaya kaabayaalkii dhaqaale ee usa jarmalka ka dhasi hormuud anhaaye adduunka oo dhan reedandhiska waddamada mararka qaar weliba anbaahantaa in la adeegsada tillaabooyin adaga sababtoo ah heliidaas yaa dhismaayanga kaabayaal dhaqaale dhugunsidyaal warkii hamingna moo asaarti shukri ismaaciil axmed anoo maxmunuur maxamed cabdulaahi maxmunuur faransa enasini derersiya iyantaas gebgebeeye weliba sinkatabe sidaasiyo nabadgeliyo